bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo saddexaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum gaswatu badrin ilkubraa waxaa soo gaadhay gaswadii ugu muhiimsanayd cala aliطlaaq yowma alfurqaan uu ilaahay subxaana wa tacaala ku magacaabay maalintii xaq iyo baadilku ay kala baxeen maalintii quraysh la jebiyey maalintii shan iyo toban sano saddex saddex iyo toban sano oo maka la joogay iyo laba sano oo madiine la joogay shan iyo tobankaas sano nimankii islaamka la dagaalamayay ee rasuulka dhibay ee muslimiinta dhibay ee islaamka la dagaalamay ee ilaahay la dagaalamay maalintii la jaray weeye maalintaasi ghaswatu badrin ilkubra iyada nafteedana waxa weeye dagaalka iyagaa rabay iyagaa weerarka iyagaa soo duulay waxay ku bilaabatay dagaalku in safarkii abu sufyaan hogaaminayay safarkaasaa la soo aaday safarkiina waaba iska uu badbaadayba abu sufyaan jidkii wuu raad gatay waa la waayey marka abujahal iyo ciidanku soo saaray inay iska noqdaan bay ahayd laakiin kibir ma noqonaynu yidhi marka waxay rabeen xataa suurtagal waxaa ahayd inay magaalada madiine kusoo duulaan sidaasaa qaswat beder nafteedu waxay ahayd difaac oo kii ugu dambeeyay muslimiintu isdifaacayeen qaswatu badrin ilkubraa waxay tahay awalu macrakatin iska hor imaad kii ugu horeysay oo min macaarik alislaami islaamka dagaaladiisii alfaasilati ee xaqa iyo baadilka lagu kala baxay ee islaamka uu guuleystay sababu lghaswa waxaa laga bilaabayaa kitaabka waxba hordhac uma sameynayno maxaa jira wax alla wixii ghaswada ku saabsan kitaabka dhexdiisay kusoo aroortay wuxuu ka bilaabay sababta sababu lghaswa duulimaadkan inuu dhaco maxaa sabab u ahaa sabaqa waxaan horu soo sheegnay weeye waxaa soo hormaray fii dikri ghaswati alcushayra haswadii uu rasuulku hogaamiyey ee dul cushayre la dhihi jiray markaan ka hadlaynay waxaan ku soo sheegnay anna ciiran in safar ganacsi oo awr u badan ama awr ah oo liqurayshin quraysh ay leedahay aflatat min annabiyi nabiga iyo ciidamadu u watay inay ka farabaxsatay fii dahaabiha markay u socotay min maka maka ay ka socotay ila shaami shaam u socotay falamaa markii qaruba uu soo dhowaaday rujuucuhaa soo noqoshadeedii ama soo gadoonkeedii min ashaami shaam ay kasoo gadoomayso ilaa makata makana ay u socoto bacatha wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu diray dalxata ibnu cubaydillaahi dalxa ibnu cubaydillaahi magaciisa haddaa idinku horeysa wuxuu ka mid ahaa dadkii islaamka u horreeyey dadkii sayidina abubakar daraaddii islaamka kusoo galay u islaamka abubakar uu dacwada gaadhsiiy uu ka mid ahaa alcasharatu almashhuudu lahum biljanna tobanka iyaga oo nool jannada loogu bishaareeyeyna waa ka mid dagaalkii uxudna waxaa la yidhaha waa dagaalkii dalxa ayaa la yidhaha iyo wa saciid ibnu zayd saciid ibnu zaydna alcashar almashhuudu lahum biljanna ayuu ka mid ahaa yaa wuxuu u diray rasuulku ila shamaali xagga waqooyi magaalada madiine marka laga baxo waqooyigeeda ayuu u diray muxuu u dirayna liyaquuma si ay u sameeyaan ay isugu taagaan ay usoo ogaadaan biistiktshaafi khabariha safarkii isaga aha ee qureysheed warkiisa safarka warkeeda inuuinay soo ogaadaan fa wasalaa waxay gaadheen dalxa iyo saciid ibnu zayd waxay gaadheen ila al xawraa meesha xawra la yidhaah wa makathaa halkaas ayay joogeen oy ku nagaadeen xataa mara bihima ilaa uu kasoo maro abuu sufyaan abuu sufyaan oo bilciiri safarkii isagaa hogaaminaya ilaa uu kasoo maro fa asraca waxay usoo degdegeen oy usoo ordeen ila lmadiinati magaalada madiine ayay usoo ordeen wa akhbaraa rasuula allaahi rasuulka ilaahayna waxay u sheegeen alkhabara warka abuu sufyaan oo safarkii wada inuu soo baxay uu meeshan maraya ayay u sheegeen wa kaanad waxay ahayd al ciiru safarkaasi taxmilu tii xambaarsan amasida harawaatin hanti daa'ilatan oo aad iyo aad u badan likibaari ahli maka maka dadkeeda kuweeda waaweyn iyo wa ru-asaa'iha madaxdeedii ayay ahayn waxay ahayn alfu baciirin kun rati oo muwaqaratin la culaysiiyey biamwaalin hanti oo laa taqilu aan ka yarayn can khamsiina alfi diinaarin dahabi konton kun oo diinaar oo dahaba qiimihiisa uusan ka yarayn walam yakun ma ahayn macaha lama socon safarka intaa hantidaa intaa leeg ay la socoto min alxarasi waardiye ciidan waardiyeey ilaa naxwi arbaciina rajulan wax afartan nin ku dhadhow maahane innaha taasi fursatun haad bay ahayd dahabiyatun oo dahab la qiimo ah lilmuslimiina muslimiinta ayay u ahayd liyusiibuu si ay gacanta ugu dhigaan ama liyusiibuu si ay u wareemaan ama uhalgaa u halgaadaan liyusiibuu inay wareemaan ama ay halgaadaan ahla makkata ree maka bidarbatin halgaad ama dharbaaxo iqtisaadiyatin oo dhaqaale qaasimatin oo dhabarka ka jebisa midaasoo tata'allamu ay la xanuunsato lahaa iyada daraaddeed quluubuhum wadnayaashooda ay la xusuustaan la xanuunsadaan calaa mari lcusuuri weligood aynaan halmaamin lidaalika sidaa daraaddeed baa aclana rasuulku wuxuu caddeeyey uu iclaaniyey uusan qarin uu daboolka ka qaaday arrintaa ayadaa qaa'ilan isagoo leh haadihi tantadu ciiru qurayshin quraysh safarkeedii weeye fiiha waxaa ku sugan safarka amwaaluhum hantidoodibaa ku sugan fakhrujuu ilaahi a usoo baxa waxaa laga yaabaa lacala allaaha in alleh yunfilikumuuha uu nafli idiin siiyo nafliga waxaa la yidhaha wixii aadan dagaal weynba u gelin ood qaadataa la yidhaha ilaahay kusoo geliyo nafli ama mararka qaarkood waxaa laga cabiraa haniimadana waa laga cabiraa yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilaahi warasuuli waa isaga la yidhi nafliga inkastoo micno kalena leeyahay oo waxa inta aan la qaybinin haniimada intaan la qaybin waxa madaxda la siiyo ee ziyaadada aan nafli waa la yidhaahdaa laakiin markan hadda waxaa loo jeedaa haniimadii unbaa loo jeedaa walam yakun muusan ahayn ama walam yaczim kuma adkaynin dheh casiimo adag iyo kama dhigan amar calaa axadin cidna rasuulku bilkhuruuji inay soo baxaan ma uusan ku adkaynin bal iska dhaaf inuu ka adkeeya taraka al amra arrintan wuxuu u dhaafay lilraqbati rabitaan almutlaqati oo madax bannaan qofkii rabaana ha isoo raaco qofkii rabaana ha iska jooga saasuu yidhi muxuu saa u yeelay rasuulku sala allahu alay slm waa limaa wixii annahu rasuulku lam yakun muusan ahayn yatawaqacu kii filayay cinda hada alintidaabi markii uu lahaa ha la soo baxo intidaabka waxaa weeye soo baxa ciidamka markaa lele ciidamka markaa la diyaarinayo ma uusan filaynin annahu rasuulku sayastadimu inay ishardin doonaan bijeyshi makkata maka weyn maka ciidan weyn oo kasoo baxa oo nafiir la yidhaahdo inay ishardin doonaan ma uusan filaynin badela alciiri safarka oo yarka ahe abuu sufyaan afartanka nin u watay bedelkeeda inay ciidan weynihii ama colweynihii kasoo baxay maka inay ishardinayaan markaa rasuulku ma filaynin hada alistidaamu hardankaas alcaniifu ee qallafsan oo fii bedri beder ka dhacay walidaalika sidaa daraaddeed takhallafa waxaa iska hadhay oo dagaalkaa ka hadhay kathiirun in badan oo min asaxaabati magaala asxaabta ka mida filmadiinati ayay iskaga hadheen wahum iyagoo yaxsabuuna u malaynaya anna mudiya rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama anbabaxa uu rasuulku u anbabaxay fii hada alwejhi dhinacaas lan yacduu inuusan ka dunayn wey. lan yacduu inuusan waxba ka dunayn ama ka duwanayn labadabaa dhihi kartaa lan yacduu inuusan waxba ka duwanayn maa wixii alifuuhu ay horu barteen waxay arki jireen ee maalin walba dhici jiray oo inta la baxo in laiska soo noqdo haddana ay kusoo barteen fi saraaya ilaalooyinkii hadda ka hor la diray iyo walghasawaati duulimaadkii almaadiyati ee hadda ka hor dhacay walidaalika sidaa daraaddeed baa lam yunkar laguma canaananin oo laguma inkaarin calaa axadin cidna takhallufahu hadhitaankii uu ka hadhay ama ka gadaal markii uu ka gadaal maray ama ka hadhitaankii uu ka hadhay fii hadihi alghaswati cidna laguma canaananin sida laysugu canaantay tabuuk oo kale cinwaanka kale waxa weeye mablaqu quwat ljeish alislaami mablaqu quwat ljeish alislaami ciidanka islaamka awoodiisu maxay ahayd awoodiisu halkay gaadhaysay iyo wa towsiici alqiyaadaati iyo hogaanada sida loo qaybiyey wastacadda wuu diyaargaroobay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam wuxuu isdiyaariyey ama u diyaargaroobay lilkhuruuji bixitaan wa macahu isagay la socdaan thalaathu mi-atin saddex boqol wa bidcata cashara rajulan iyo dhowr iyo toban nin dhowr iyo tobanka maxaa la yidhi dhowr dhowr haddaad maqasho saddex ilaa sagaal bay udhaxaysaa marka riwaayadaha soo arooray waxaa la yidhi saddex boqol iyo saddex iyo toban saddex boqol iyo afar iyo toban saddex boqol iyo toddobiyo toban saasay ahaayeen intaasaa la yidhi marka intaasi see loogu kala qaybsamaa waxaa loo qaybsamaa muhaajiriin iyo ansaar oo aws iyo khasraj ah see la kala ahaa waa kuwan muhaajiriintu waxay ahaayeen ithnayni wa thamaaniina labiyo siddeetan aw thalaatha wa thamaaniina ama saddex iyo siddeetan aw sitta wa thamaaniina ama lix iyo siddeetan oo min almuhaajiriina muhaajiriin ah marka markasta wuxuu shaki ku jiraayey waa muhaajiriinta ee ansaartu way iska caddahay aws waxaa ahaa waaxid wa sittiin min al aws bay ahaayeen wa mia wa sabciina min alkhasraj bay ahaayeen boqol iyo toddobaatanna reer khasraj bay ahaayeen koob iyo sideetanna waxay koob iyo lixdanna waxay ahaayeen aws muhaajiriintuna waxay ahaayeen ama labaiyo sideetan ama saddex iyo sideetan ama afari ama lix iyo sideetan walam yaxtafilu ma aysan danaynin ixtifaal waxaa weeye damaanshaad iyo dabaaldeg baa ixtifaalka loo isticmaalaa ixtifaalka dabaaldeg laakiin markan hadda looma jeedo dabaaldeggii wey walam yaxtafilu ma aysan danaynin weeye oo maynan ihtimaam iyo danayn ma ayna siinin maynan danaynin li hada alkhuruuji bixitaankan ixtifaalan baliiqan danayn weyn ma ayna siinin mayna siinin maxaa jira waxaa la moodayay uun inuusan wax weyn ahayn inta sidii ayaamihii hore dhici jirtay uun inta meelaha la tago in lasoo noqon doono walatakhaduu ma aysan qaadanin uhbatahu diyaargarowgoodii kaamilatan iyadoo buuxdana maynan u diyaargaroobin sidaa darteed falam yakun ma ahayn macahum ilaa farasun ow farasaani hal faras ama laba faras iyay wateenba farasun lizubayr ibnu cawaam farasu zubayr ibnu cawaam watay wa farasun lilmiqdaad ibnu lswad ilkandi uu watay ninka la yidhaah labadaa faras wa kaana macahum haddana waxay wateen sabcuuna baciiran toddobaatan awr ama riti oo yactaqibu ay isu cirbiyaan ama isu babedelaan alrajulaani laba nin iyo wathalaathatu saddex calaa baciirin waaxidin hal riti halkii ratiba ama laba ama saddex ayaa isku babedeli jirtay wa kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay kow wa caliyi bnu abi aalib wa marthad ibnu abi marthad alghanawi saddexdaasna yactaqibuuna baciiran waaxidan hal riti ayay isu babedeli jireen marka rasuulku iyaga unbu qof iyaga ka mida unbuu ahaa wastakhlafa wuxuu uga tegay rasuulku cala almadiinati magaalada madiine wuxuu uga tegay wa cala salaati inuu dadka tukiyo ibnu ummi maktuum cabdulaahi ibnu maktuum ayuu uga tegay falamaa kaana markuu ahday rasuulku birawxaa meesha rawxa la yidhaahdo waa magaalada duleedkeeda eh radda wuxuu dib u celiyey abaa lubaabata ibnu cabdilmundir nin layidhaah wastacmalahu cala almadiina isaguu magaalada madiine u dhiibay wa dafaca wuxuu gacanta ka saaray rasuulku sala allahu calayhi wasalama liwaa alqiyaadati alcaama hoggaanka guud ee ciidanka beder uu lahaa hoggaanka guud ee ciidanka beder uu lahaa wuxuu calankiisa u dhiibay ilaa miscab ibni cumayr alqurashi alcabdari ninkaasaa maalintaa waday wa kaana wuxuu ahaa haada liwaau calankaasina abyada mid cad buu ahaa weli calamo cadcad unbaan haynaa mid madow weli ma hayno maantaan arki doonaa wa qasama rasuulku wuxuu u qaybiyey jeyshahu ciidankiisa ilaa katiibatayni laba horimood ayuu u qaybiyey kow katiibatu lmuhaajiriina horintii oo muhaajiriinta ahayd ama urur haddaa rabtaba dheh militarigu tiro ayay urur iyo horin iyo waxaasay dhahaan wa actaa wuxuu siiyey uu u dhiibay rasuulku raayatahaa muhaajiriinta calankeeda caliy bna abi aalib ayaa loo dhiibay maalintaas wa yuqaalu lahaa calanka waxaa la dhihi jiray alcuqaab aa la dhihi jiray wa katiibat lansaari qeybta labaadna katiibat lansaar ansaarta ururkeedii weeye wa actaa wuxuu u dhiibow gacanta ka saaray raayataha calankeedii sacad ibna mucaad sacad ibnu mucaad baa loo dhiibay wa kaanat waxay ahaayeen al raayataani labadan calan sawdaa sawdaaweyni laba madmadow bay ahaayeen yacni calanka guud ee ciidanka oo dhan ee uu hayay loo dhiibay ninka la yidhaahdo miscab ibnu cumayr caddaan buu ahaa laakiin cuqaabkii cali loo dhiibay oo katiibatul muhaajiriin ay wateen iyo kii kale ee ansaartu ay wateen sacd ibn mucaad loo dhiibay laba madmadow bay ahaayeen wa jacala rasuulku wuxuu ka dhigay calaa qiyaadati lmaymana ciidanka qeybtooda midig qeybtiisa midig waxaa madax looga dhigay azubayr ibnu cawaam maxaa jira isagaa faras watay wa cala almaysara qeybta bidixna almiqdaad ibnu camr miqdaad ibnu camr ninka la yidhaah wa kaana waxay ahayn humaa labadoodu alfaarisayni waxa farda wata alwaxidayni oo keliya filjeyshi kamaa sabaqa saan horu soo sheegnay wa jacala rasuulku wuxuu ka dhigay cala saaqati ciidanka qeybtiisa dambe ciidanku wuxuu leeyahay midigta iyo bidixda iyo qalbiga dhexdhexaadka iyo muqadimada hore iyo qeybta ugu dambaysa ee dhabarka ah marka saaqada waa qeybta ugu dambaysa muakhirat ljeish baa laydhaha muakhirat ljeish ciidanka meesha ugu dambaysa saaqa layidhaahne waxaa halkaana loo dhiibay qays ibna abi sacsaca ninka la yidhaah wadallat waxay ahaatay alqiyaadatu hogaanka alcaamatu oo guudna fii yadihi rasuulka gacantiisa sala allahu calayhi wasalam ka qaa'idin hogaamiye aclaa oo ka ugu sarreeya liljeishi ciidanka amarka dhan isaga ayay kasoo baxaysaa marka tiradii ciidankuna waa sidaas sida loo qeybiyena waa sidaas calamada ay kala wateenna waa sidaas cinwaanka kale aljeysh lislaami ciidanka islaamka oo yataxaraku u dhaqaaqaya naxwa badrin xagga beder ayuu u dhaqaaqay ciidankii wasaara wuu socday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuu socday fii hada aljeyshi ciidankaas isaga oo wata ayuu socday ciidankii khayr almutaahabi mid diyaargaroobay aan ahayn ciidan diyaargaroobay maahan ciidan dagaal usoo baxay ma ahayne waxaa la moodayaa uun socdaaladii hore oo kale fa kharaja wuxuu ka baxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam min naqabi almadiina magaalada madiina naqabkeeda meel yidhaah buu ka baxay wa madaa wuxuu ku socday uu aanba baxay cala dariiqi waddadii alra-iisi ee weynayd almu-addi ilaa maka ee maka tegayay xataa balaqa ilaa uu ka gaadho bi'ra rawxaa meesha rawxa la yidhaahdo ceelkeedii falamaa markii irtaxala uu ka rartay minhaa iyadii waa lagu yarha nastay iyadii markii laga laga rartay oo laga baxay taraka rasuulku iskaga tegay dariiqa maka waddada maka wuxuu uga tegay ilal yasaari bidixda bidixdiisa ayuu wadadii ka dhigay wanxarafa wuxuu u leexday ama u baydhay daata alyamiini dhinaca midig ayuu u baydhay wadadii waa laga leexday oo midigta ayaa laga aaday cala annaasiyati meesha naasiya la yidhaahdo yuriidu isagoo rasuulku socda oo doonaya badran meesha bader la yidhaha inuu tago fa salaka wuxuu xulay ama u qaaday fii naaxiyatin minhu qayb ka mid ah naasiyadii ayuu qaaday xataa jasaca ilaa uu ka gooyo ama ka tallaabo waadiyan meel dooxo ah xataa jasaca ilaa uu ka tallaabo uu ka gooyo waadiyan meel dooxa oo yuqaalu lahu la yidhaahdo ruqxaana oo u dhexaysa bayna annaasiyati wa bayna madiiqi safraa ama meesha safre la yidhaahdo cidhiidhigeedii meelo magacyadood way micna weyn ay ku fadhida ma leh waxba ha isku dhibin uma markaa kadib mara rasuulku wuxuu maray cala almadyaqi meeshaas maaragtay cidhiidhiyan ee labada buurood u dhexaysa ayuu maray tuban sabba minhu wuu ka hoobtay ama wuu ka dhaadhacay xataa qaruba ilaa uuga dhowaado min asafraa meesha safro la yidhaah wa min hunaalika halkaas yubacatha rasuulku wuxuu diray rasuulku wuxuu diray basbas nin la yidhaahdo basbas bin cam ibna camr aljuhani wa cadiy ibna abiraqba aljuhani maxaa jira reerahooda ayaa meelaha degan labadaa nin dhulkana way yaqaaniin reer juhani waa nimankuu heshiiska la galay rasuulku sala allahu calayhi wasallam waad xusataan marka basbas ibna camr aljuhani iyo cadiy ibna abizacba zaqba labadaasuu diray ilaa beder beder buu u diray yatajasasaani iyaga oo u soo ogaanaya lahu rasuulka akhbaara alciiri safarkii wararkiisa safarkii warkii ku saabsanaa iyagoo u soo ogaanaya ayuu halkaa u diray haddana waxaynu aadaynaa ay kaamaradu aadaysaa maka annadiiru digniintii ama digihii oo fii maka maka jooga wa amaa khabaru lciiri safarkii abuu sufyaan uu watay warkeedu haddaynu u nimaadno fa ina abaa sufyaan ninka abaa sufyaan la yidhaah wa huwa isagu almas-uulu waa qofka mas-uulka ka ay xilkeeda haya canha iyadae kaana wuxuu ahaa calaa gaayatin halka ugu dambaysa wey meesha ugu dambaysa oo min alxaydati feejignaan ah walxadari digtooni ah ayuu ku sugnaa maxaa jira hanti xoog leh ayuu yuu wada uu mas-uul ka yahay faqad kaana wuxuu ahaa yaclamu kii og kii og buu ahaa ana ariiqa makata maka wadada aadaaye maxfuufun bilakhtaari haliso badan haliso badani inay ku hareereysan yihiin maxfuufun inuu ku xaraysan yahay oo lagu soo xareeyay oo lagu soo gadaamay bil akhtaari haliso badan wa kaana wuxuu abuu sufyaan yataxasasu kii al akhbaara ninkii wararka raadiyuu ahaa yataxasasu kii raaraadiya al akhbaara wararka war ayuuyuu ururin jiray wayas-alu wuxuu weydiinayay man laqiya ciddii uu la kulmo oo min alrukbaani dadka safarka ah wax kasta oo safar ah hadda rukbaan waxaa laga wadaa aan kuwa gaadiidka fuushane maxaa jira dee meel la lugeyn kara maaha waa lama degaano waa lagu dhiman ruuxii aan gaadiid fuushanayn ayuu weydiin jiray walam yalbath ma uusan siiba raagraagin an naqalat ilayhi inay u inay soo gaadhsiisay an naqalat ilayhi inay soo gaadhsiisay isaga ay u soo rartay inay soo gaadhsiisay ee usoo naqlisay ileyhi isaga istikhbaaraatuhu sirdoonkiisu bianna muxamadan in muxamed sala allahu calayhi wasalama qad istanfara inuu ciidamadiisii soo baxay yidhi weeye ciidamadiisii inuu diyaariyey soo baxay istinfaar yacni waxa weeye dalabu nafiir soo baxa ama abaabul inuu soo abaabulay haddii rabtaba dheh waa dalabu nafiir weeye nafiirkana waa soo bixitaanka guud ee lasoo wada baxayo ee ciidanka loo soo wada baxay iyo dagaalka loo soo wada bixi oo la dalbado istinfaarka weeye waa dalabu nafiir istanfara inuu soo abaabulay uu soo wada bixiyey uu soo baxay yidhi asxaabahu asxaabtiisii liyuuqica bilciiri safarkaas sidii gacanta loogu dhigi lahaa yuuqica sidii gacanta loogu loogu dhigi lahaa bilciiri safarkan isagu uu hogaaminayo waxayna idin markaa isaga uu arrintaa ka war helay ista'jara wuxuu kiraystay abuu sufyaan abuu sufyaan wuxuu kiraystay nin la yidhaahdo damdam ibnu camr la yidhaahdo alkhifaari oo qolada reer khifaar u dhashay ah ilaa makata maka ayuu u diray mustasrikhan isagoo u qayshanaya hala iisoo gurmadoyle mustasrikhan isagoo u qayshanaya liqurayshin quraysh isagoo ugu qayshanaya binnafiiri inay soo baxdo ay usoo gurmato binnafiiri inay usoo birmato ama usoo gurmato ilaa ciirihim safarkoodii liyamnacuuhu si ay safarka uga celiyaan min muxamedin muxamed iyo asxaabihi wa kharaja waxaa baxay damdam ayaa baxay sariican isagoo ordaya oo dhaqso ayuu u baxay xataa ataa makata ilaa maka uu ka galo uu ka yimaado fa kharaja wuxuu ka baxay bibatni lwaadi wuxuu mudh ka soo yidhihuun dooxada weyn ee maka marta barhtankeeda waaqifan calaa baciirihi isagoo rirtigiisa taagan rirtiga waa salkaa la saara waa la fadhiistaa maaha wuu iskorta wuu istaagay waqad jadaca isaga oo gooyey anfahu ritiga ama awrkiisa sankiisa bishimihiina wuu gooyey faruurihii buu gooyey wa xawala raxlahu xamaantiisiina wuu bedelay oo gadaal buu u jeediyey wa shaqa qamiisahu qamiiskii uu watayna wuu jeexay intaasoo dhan waxaa loo yeelaa si maaragtay khatarta aad dadka u dareensiiso waa dhaqanay lahaan jireen soomaalidu markay waxaasoo kale samaynayso way galgashaan markuu yimaado dhulka ayuu ku galgashaa marka waa galgalashadii uun wa huwa yaquulu isagoo leh yaa macshara quraysh allatiima allatiima allatiima war safarkiinnii war safarkiinnii war safarkiinnii amwaalakum xoolihiinnii ee maca abu sufyaan la abu sufyaan la jirtay xoolihiinnii abu sufyaan la jiray hee qad carada laha muxamedun nebi muxamed ayaa soo raadsaday oo u soo baxay fii asxaabihi isagoo asxaabtiisa wata ayuu usoo baxay laa araa uma arko an tadrikuuha inaad ka gaadhaysaan alkhawth alkhawth qaylo ayuu afka ku tolay qaylo haddee antan oo kale la arkin ayuu afka ku tolay marka maxaa dhacay marka waxaa dhacay ahlu makata reer maka oo yatajahazuuna isu diyaarinaya lilghaswi duulimaad fataxafasa annaasu dadkii reer quraysh yee maka joogay ayaa soo kacay weeye taxafusku waa la soo kacay weeye siraacan si deg deg ah oo dhaqso ah ayaa loo soo kacay oo loo soo gurmaday wa qaaluu waxay dhaheen ayadunnu ma wuxuu u malaynayaa muxamedun wa asxaabuhu muxamed iyo asxaabtima waxay u malaynayaan an takuuna inay ahaato tani ka ciir ibn alxadrami camr ibn alxadrami safarkiisii oo ay dileen afartan nin keliya ay la socotay masaasay ayay u maleeyeen kalaa maya wallaahi baan ku dhaaranay layaclamanna wuxuu ogaan doonaa hayra daalika sidaas si aan ahayn ayuu ogaan doonaa oo arki doonaa fa kaanuu waxay ahaayeen nimankii qureysheed bayna rajulayni laba nin midkoodun bay ahaayeen imaa khaarijin mid soo baxay wa imaa baacithin mid soo diray makaanahu booskiisa rajulan aakhara nin kale nin soo diray wa awcabuu waxay isku raaceen fil khuruuji inay soo baxaan baa la isku wada raacay oo lasoo wada baxo falam yatakhallaf kama hadhin min ashraafihim odayaashoodii iyo kuwii magaca lahaa axadun cidina kama hadhin siwaa abiilahab aan abiilahab ahayn fa innahu abiilahab cawada canhu wuxuu isku soo bedelay rajulan ninbuu isku soo bedelay oo kaana lahu ay u sugnaad calayhi dayni nin uu dayn ku lahaa buu isku soo bedelu yidha orod adiga ha lagu soo dilay waxashaduu waxay soo dhoobeen man xowlahum wix alla wixii hareerahooda joogay oo min qabaa'il alcarabi qabiilooyinka carabta oo isbahaysi iyo iskaangaashaanbuuraysi uu ka dhexeeyey oo idil iyagana waa la soo xashdiyey oo way soo ururiyeen walam yatakhallaf kama hadhin canhum xaggooda axadun cid oo min butuuni qurayshin quraysh lafaheeda ka mid a ilaa bani cadiyi reer bani cadi maahane falam yakhruj ma soo bixin minhum iyaga axadun cid reer bani cadiy waa sayidina cumar qoyskiis qoyskaas ilaahay qudradii hal ruux oo ka mid ihi ma soo raacin maalintaa way diideen idin raaci mayna yidhaheen laakiin qabaa'il kale oo dhan way soo baxeen nin magaca lahoo hadhayna ma jirin xataa abulahab maahane oo soo diray mid uu dayn ku lahaa sidaas ayay qoraysh ku soo baxday درسنا انت اسان كديننا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم